arrintaani waa arrin awal dagaalku waan ku jirnay oo howlgalladu waa socdeen baaqda madaxweynahana maxaan ku yidhaahdaa aad ayaan ugu diyaargarownay awalna howlgallo badanaan samaynay waana samaynaynay guutada kontayo labaad oo difaaceeda aaggeeda difaaca uu yahay xadka saddexda gobol shabeellada dhexe hiiraan iyo galgaduud difaacyadeeda ugu shisheeyana ay yihiin ilaa bood ilaa iyo muusegeel ilaa maxaan ku yidhaahdaa eelgorof meesha la yidhaahdo ilaa iyo maxaan ku yidhaahdaa ceelxeero shaqadaasna aad iyo aaday u socotaa guutadu waxay howlgallada ka samaynaysay ilaa iyo muqukuri ilaa ceel cali axmed deegaanadaas oo dhan shaqadeeday ahayd hawshaasna aaday u qabatay runtii waxaanan ognahay al-shabaab nimanka la yidhaahdo waxaa hadda aagageennaa ku jira wax hadda saa u sii weyn ma ahan ciidamaduna mar walba ayay maxaanku yidhaahdaa shaqadooda ka qabsadaan oo guutada koontiyo labaad ay howsheeda ka qabsataa waa niman uun hadda u soo jeestay shacabka inay dhacaan oo ariga yarkaah oo naqaas yar oo ilaahay siiyey xoogaa ku soo noqday nafaqadii ay dhiiggu ugu soo noqday ay ka dhacaan taasna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan guutada koontiyo labaad qaybta koo iyo labaatanaad shaqo fiican ay ka qabatay waana seefgaraysay aaggaas oo dhan shacabka oo deegaanka deggan dhammaantoodna waxay ku naaloodaan nabadgelyo ayay ku daaqaan al-shabaabna maxaanku yidhaahdaa hadda meeshaani kama dhowo waxaan haddana sii ayidnoon aad iyo aad u sii ayidnay ununa sii diyaarsannahay waajibaadyadii ka soo baxay iyo amaradii madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo taasna waa u diyaargarownay awalna waa dhimanaynay waa dhaawacmaynay haddana waa dhimanaynaa waa dhaawacmaynaa waxaa muhiim ah inaan u aarno shacabkeennii lagu laayay sida gardarrada ah maxaanku yidhaahdaa qaraxyada lagu baabi'iyey xamar afar iyo tobankii oktoobar iyo siddeed iyo labaatankii oktoobar iyo kuwii ka horreeyeyba hadduu ilaahay awoodda la oggolaadana al-shabaab dalkan ma ku sii jiri doono mar haddii maxaanku yidhaahdaa dowladdeennii madaxweynaheennii ciidamadeennii shacabkeennii gacmahaan isqabsannay arrintaasi waxay guul u tahay shacabweynaha soomaaliyeed oo dhan iyo guud ahaan gobolkan hadda aan deganahay oo geeska afrika ah